wacdiyihii cutubka afaraad markaasaan mar kale soo fiirsaday waxyaalaha dulmiga ah ee qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan oo waxaan fiiriyey kuwa la dulmay ilmadoodii oo mid u qalbi qaboojiyeyna ma ay lahayn kuwii iyaga dulmayey dhankooda xoog baa jiray laakiinse iyagu qalbi qaboojiye ma ay lahayn sidaas daraaddeed waxaan ammaanay kuwii dhintay in ka sii badan kuwa haatan jooga ee weli nool oo weliba waxaa labadoodaba ka wanaagsan kan aan weli dhalan oo aan arag shuqulka sharka ah oo qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo haddana waxaan arkay in hawl oo dhan iyo shuqul kasta oo lagu guulaystoba oo nin deriskiisu ugu hinaaso oo taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale nacasku gacmihiisuu isku duuduubaa oo wuxuu cunaa hilibkiisa sacab muggiis oo xasiloonaan lagu helo ayaa ka wanaagsan laba sacab oo hawl iyo dabagalka dabaysha lagu helo oo haddana waxaan qorraxda hoosteeda ku fiirsaday wax aan waxba tarayn waxaa jira mid keligiis ah oo uusan mid labaadna wehelin oo aan wiil iyo walaal toona lahayn hawshiisa oo dhammu dhammaad ma leh oo indhihiisuna taajirnimo kama dhergaan oo wuxuu isku yidhaahdaa bal yaan u hawshoonayaa yaanse naftayda waxyaalo wan wanaagsan ugu diidayaa taasuna waa wax aan waxba tarayn waana dhib aad u xun laba waa ka wanaagsan yihiin mid qura maxaa yeelay abaalgud wanaagsan bay howshooda ka helaan waayo hadday dhacaan mid baa wadaygiis sare u qaadi doona laakiinse waxaa iska hooga kii markuu dhaco keligiis ah oo aan lahayn mid kale oo sare u qaada oo haddana haddii labau wada seexdaan way iskululeeyaan laakiinse sidee baa mid keligiis ahu u kululaan karaa oo hadduu nin ka adkaado mid keligiis ah kollay laba way hor joogsan doonaan xarig saddex qaybood laysugu soohay dhaqso uma kala go'o boqor nacas ah oo gaboobay oo aan innaba mar dambe talo qaadan waxaa ka wanaagsan barbaar miskiin ah oo xigmad leh waayo xabsi buu uga soo baxay inuu boqor noqdo oo boqortooyadiisuu ku dhex dhashay isagoo miskiin ah waxaan arkay inta nool ee qoraxda hoosteeda socota oo dhan iyagoo la jooga barbaarka meeshiisa istaagi doona dadka uu isagu u teliyey oo dhammu dhammaad ma lahayn laakiinse kuwa isaga ka daba imaan doonaa kuma raynrayn doonaan isaga hubaaltaasuna waa wax aan waxtar lahayn iyo dabagalka dabaysha oo kale